boqoradda dalka ingiriiska queen elizabeth ayaa xalay uga dhawaaqday magaalada london in ciyaaraha olombikada adduunka ay si rasmiga u furmeen ka horeynta aysan toddoba dhallinyara oo ka mid ah ciyaaryahanada ciyaaraha fudud aysan si rasmiga u daarin holaca dhaqan ahaan lagu furo ciyaaraha olombikada ilaa iyo laba boqol iyo shan waddan ciyaaryahana ka socda ayaa ka qaybgelaya ciyaarahan iyagoo socod ku soo maray garoonkii ay ka dhacaysay xafladda furitaanka waxaa ciyaaryahanada halkaasi socodka ku soo maray ka mid ahaa zamzam maxamed faarax iyo maxamed xasan maxamed oo matalayay soomaaliya wariyaha v o eda ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa wax yar ka hor inta aysan dhicin xafladda furitaanka olombikada la kulmay labadan ciyaaryahan wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey maxamed xasan maxamed rajada uu ka qabo in guulu uu ka soo hoyo ciyaarahani wallaahi rajadeeda waa boqol kiiba boqol aad iyo aad ayaan ugu soo diyaargaroobay olombikadan hadduu ilaa yidhaahdana waxaan jeclahay in aan sumcad iyo sharaf ka soo hooyo hadduu ilaa yidhaahdo zamzam maxay tahay rajadaada adiga ciyaaraha olombika wallaahi rajadeeda aaday u fiican tahay waayo waxaan ku kalsooni qabaa tababarkii lii siiyey muddada ee lixda bilood een xarada kusoo xaraysnaa iyo kan haatan aan kula qabsanayay jawiga magaalada london sidoo kale waxaan ku niyadsamahay oon ku faraxsanahay in yacni ay garbahayga taagan yihiin jaaliyaddii soomaaliyeed ee reer london reer manchester iyo weliba hooyooyinkii soomaaliyeed fanaaniintii waa beri waxaan leeyahay niyaddeeda aad bay u faraxsan tahay waxaan ku niyadsamahay in garbahayga ay buuxaan yacni soomaalidu waxay tidhaahdaa shimbir aan baalo lahayn ma buulibi karo marka baalasheedu way buuxaan insha allah waxaan rajaynayaa wax ummadda soomaaliyeed ku farxaan inaan sameeyo insha allah dabcan halaal su-aal haddaan idin weydiiyo soomaaliya oo dagaalla ay ka socdaan ayaad ka timaadeen rajo intee leeg ayaad ka qabtaan in magaca soomaaliya aad kor u qaadaan wallaahi rajadeenna waa boqol kiiba boqol maxaa yeelay sannadihii hore way ka godansan yahen sanadkan sannadihii hore ismaana xareen jirin ninkasta gurigiisa oo ka soo bixi jiray laakiin sanadkan lix bilood ayaana la xareeyey subax iyo galab ayaa tababarna la siinayey aad iyo aad ayaan iskugu kalsooni qabnaa macallin oo aad iyo aad u fiicanno mataqaanaa uu nala joogo tababar wuuna siinayey wallaahi boqol kiiba boqol ayaan rajadeenna dhihi karnaa soomaaliya meel kastay joogtana guul iyo sharaf oo soo hooyin doona hadduu ilahay arka inaad magacii soomaaliya aad kor u qaadaysaan maxay tahay farriintaa dadkaas aad la qaybsanaysa wallaahi waxaan leeyahay horta ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto waxaan u rajaynayaa caafimaad guul iyo inay garbaha isqabsadaan gacmaha isqabsadaan waayo soomaalidu waxay tiraa far keliya fool ma dhaqdo gacmo wadajir bay wax ku gooyaan insha allah waxaan rajaynayaa waddankayga siduu yahay inuu ka bixi doono insha allah haatan waxaana leeyahay waxaad ku faraxdaan meel walbood joogtaan waan sameyn doonaa insha allah zamzam maxamed faarax iyo maxamed xasan maxamed oo matalaya magaca soomaaliya ciyaaraha olombikada adduunka ee xalay london ka furmay ayay ahaayeen waxaana ay u warramayeen waryaha v o eda ee magaalada london dalka ingiriiska ridwaan xaaji cabdiweli